mas-uuliyiin uu hogaaminaya gudoomiye ku-xigeenka degmada cadaado iyo qaar ka mid a xubnaha golaha deegaanka degmada cadaado ayaa ka qayb galay daafurka mashruuc dhirbeerisa oo laga bilaabay deegaano hoos yimaada degmada cadaado ee gobolka galguduud gaar ahaan deegaanka jaandheer mashruuca dhirbeerista ayaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan bulshada deegaanka si xooluhu u helaan cunto ku filan qaar ka mida bulshada deegaanka jaandheer ayaa uga mahad celiyey hay-addii mashruucan keentay iyo cid kasta oo ka garab siisay in deegaankan laga sameeyo mashruuc dhirbeeris ah marka waa dhirbeerisna waa tahay waxbarashona waa tahay aad iyo aadaan ugu mahad celinayaa hay-adda iyo dadka dhammaantood barnaamijkan keenay ee soo fakeray annaguna haddii ilahaydmo ka degma ahaan waan samay doonnaa waanan meel gaarsiin doonnaa haddi ilahaymo assalamu alaikum waraxmatullahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa soo dhoweynaynaa guddoomiyaha degmada gudoomiye ku-xigeenka degmada iyo saxaafadda iyo xildhibaanada noo yimid waxaan ka mahad celinaynaa barnaamijkaa naloo keenay oo adkaysiga deegaanka ah iyo dhirbeerista aad baan ugu faraxsannahay waan uga mahad celinaynaa
dhanka kale mas-uuliyiintii ka socday hay-adda hirgelinaysa mashruuca dhirbeerista ayaa ka hadlay ujeeddada laga leeyahay mashruuca dhirbeerista ah maanta waxaan joognaa deegaanka jaandheer oo hoos taga degmada cadaado waxaan u joognaa mashruuc dhirbeeris dhirtaasoo lagu talagalay in xooluhu ka faa'iidaystaan mashruucan waxayse kaashanaya dowladda hoose hay-adda himilo oo kaashanaysa merscob maalgelintan waxaa iska leh u s edaa iska leh mashruucan waxaa loogu talagalay in lagu beero dhirta xoolaha manaaficaadka u leh waxaa la samayn doonaa haddii alla idmo ilaa kun iyo laba boqol oo maaragtay godayadoo godkiina maaragtay lagu beeri doono in ka badan boqol geed lagu beeri doono geedahaas waxaan rajeynaya dunyadana ay anfac u yeeshaan iyo dadkaba bacdal marka waxaan rabaa inay dadku ilaashadaan waxyaalaha loo maalgelinayo ama maaragtay anfaca guud wada leh danta guud way dayacan tahay danta guud waxaan leenaha danta shakhsiyaha laga hormariyo ugu dambayntii gudoomiye ku-xigeenka degmada cadaado cabdixakiin maxamed cali shilin ayaa bulshada deegaanka jaandheer ugu baaqay ilaalinta dhirta mashruuca la yidhaahdo adkaysiga reer miyiga oo dhirbeeris lagu samaynayo baadiyaha loogu samaynayo meelaha dhirtu ay ka bannaanaatayoo abaaruhu ay xaalufiyeen mashruucan waxaa ka horreeya kii magaalada gudaheeda oo gudoomiyaha degmada reer miyiga la yidhaahdo mashruucan waxaa fulinaya dowladda hoose iyo hay-adda himilo oo iskaashanaya iyo marsikoob u s a oo maalgelinta bixinaysana iyadana waa uga mahad celinaynaa waxaa sharaf iyo karaamo nooa mashruucan inuu yahay meeshii koowaad oo laga samaynayo galmudug dhirbeeris sida uu uu dhirta u beerayo godadkaas dhabarkeenna ku yaalla waxay celinayaan biyaha mashruuca dhirbeerista ah ayaa looga gol leeyahay sidii loogu hortegi lahaa xaalufinta deegaanka si xoolo dhaqatada deegaanku ay u helaan cunto ku filan